waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
iyadoo weli ay jiraan khatarta ka imaanaysa xanuunka covid nteen ee dalkan australia iyo caalamka oo dhan ayaa waxaa laga doonayaa goobaha shaqooyinka waddankan inay samaystaan waxaa loo yaqaano covid safe oo macnaheedu yahay inay isku dayaan inta tabartooda inay ammaan ka noqdaan ama ay ka badbaadaan xanuunka covid nteen iyaga iyo shaqaalahooduba haddaba urur la yidhaahdo victorian trades hall oo ah urur shaqaaleed ka jira gobolkan victoria ayaa wada ololo ay ku doonayaan inay ku wacyigeliyaan shaqooyinka iyo shaqaalaha waxaa loola jeedo arintaasi iyo sida wax looga qaban karo cawaale axmed waa inan dhallinyarah oo soomaaliya oo la shaqeeya victorian trades hall waxaa nagu soo booqday stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne waxaana weydiiyey cawaale bal waxa loola jeedo waxa covid safe macnaheedu yahay waxaana uu yidhi waxaa loola jeedaa horta number one mas-uuliyad yani qaanuuniya waxay saaran tahay mxuahaan saaxib alcamalka inuu brofaad gareeyo amba siiyo dadka shaqaalaha bii-ad ammaanah waxaa la doonaya shaqaaluhu inay soo noqdaan sidii ay gurigooda ka baxeen subaxdii inay soo noqdaan iyokoo ammaan qaba marka taasi waa mas-uuliyad saaran marka ani khatar amba waxaa la doonaya inaan laga ilaaliyo shaqada maxaa shaqaalaha marka waxaa ka saxaabsanaa imka covidka waxaa caalamka ka socda from last year wixii dhacay sanadkii dhawaa dad badan baa ku dhintay marka waxaa la doonaya in yani taxadarkii loo baahnaa in la muxuuha in la raaco oo la tix raaco oo la ilaaliyo waa gartay marka qofku meesha uu ka shaqaynayo ma inuu siiyaa bahalkan afka lagu daboosho iyo sankee maaskiga la yidhaahdo iyo waxyaalaha jeermisdilaha oo gacmaha iyo lagu dhaqdo ma qofka ama shirkadda qofka u shaqaynaya laga rabaa inay bixiyaan waxyaalahaas sax shirkadda waajib bay ku tahay qaanuuniya inay arrimahaas shaqaalahooda inay siiyaan maaska ka mid ah waxaa ka mid a muxuu ahaa inay hand sanitizerka inay siiyaan xataa hawada ventilationka waa inay ka shaqeeyaan xataa xafiis ka shaqeysid amba amba factory nadaafadda waan laga shaqeeyaa xagga yani jermiska waan laga ilaaliyaa laga nadiifiyaa maalin walba iyo waxay waxaa loo baahan yahy oo kale in dadka la ilaaliyo dadka mxuuha soo gelaya xoobta goobta shaqada waa in la garta ciddii soo galaysa ciddii sii baxaysa q r code baa loo baahan yahay in la garto ciddii soo gashay ciddii sii baxday leano laa samax allah haddii dhacdo xaalad waa in la ogaada dadkii meesha joogay in la daba socdaa waa in mxuu ahaa iyokana test lagu sameeyo la ogaada ciddii xanuunka qaadiya ciddii kale sida hadda adigoo kale markaad meeshaan soo gashay oo kale q r codekaasaa isticmaashay waa lagu ogyahay inaa maanta timid oo kale sax marka qofka madaxda aniga ee haddii meel aan ka shaqaynayo ma igu khasbi karaa inaan shaqada soo gala haddii matalan aan xoogaa qufa qufa iyo xanuun dareemayo oo aan rabo inaan iska soo baaro covid nteen may dadka kuma qasbi karo qofkii haddaad yani xanuun ku hayo amba isku aragtid yani hargaboo kale qofac hadduu ka hayo ha dhayeelsanin markiiba soo jegare leanna waa laga yaaba in bahalka covidku noqdo amba hadduuna ahaynba waana communitiga la ilaaliyaa marka kuma qasbi karo qaanuuniyana xukuumaddu kasoo horjeedaa marka haddii arrinkaasi ku dhaco waa inaad la xidhiidhaa mxuaha work safe victoria marka ayakaa arrinkaa kaa caawin doona
waa gartay marka hadda waxaa bilowday tallaalkii ilaa iyo hadda dad saddex milyan ku dhowbaa ilaa iyo hadda la tallaaray laakiin weli waxaa jira dad shaki ka qabi kara tallaalka inuu ammaan yahay oo kale uusan qofka dhibaato u geysanayn marka shaqadu qofka ma ku qasbi kartaa inuu istallaalo may taa shaqada kuma qasbi karto ciddina istallaasho tallaalku waa qaraar ku saabsan qofka qofka dooran kara in la talaaliyo in kale waa laga yaaba mustaqbal ahaan shaqooyinka qaarkood in laga dalbado dadka shaqaalaha inay istalaalaan waxaa ka mid a shaqooyinka khatarta matalan kuwa yani hoteelka ka shaqeeya korantiinka dadka dibadaha ka yimaada waxaa ka mid a waa laga yaaba dadka waayeelka la shaqeeya amba dhakhtarada dadkaasoo kale waa laga yaaba in laga dalbado amba xataa haddii ay diidaan in loo helo shaqooyin kaloo isla shaqada ah waana yani dadka qaabileen fa dadka laguma qasbi karo waa qaraar saabsan qofkii laakiin xukuumaddu waxay doonaysaa ina dadkii waxaa loo baahan yahay badanaa dadku inay istalaalaan sida arrinkii xamba xaaladdu noqoto sidii mxuaha ka hor yani covid nteenka intan musiibadan dhacdin sida adduunka laysku furo sidii aad doonsid mxua inaad dhooftida matalan waddanka ka baxdid waa loo baahan doona nisbad weyn wadanku inay istallaasho
waa gartay marka haddii guud ahaan aan walaac ka qaboo kale in shaqada sida ay hawsha u wado covid nneteen-ko kale aysan ilaalinayn aysan dadkii diiwaan gelinayn qofkii xanuunsan aysan dhahayn orod gurigaaga aad ama gurigaaga joog qof ahaan shaqaal ahaan maxaa samayn karaa markaa waxaad samayn karta horta waxaad nala soo xidhiiri kartaa mowqacayga la idhaaho waa website-ka covid safe workplace dot org amba waxaad la soo xidhiiri kartaa trades hall victoria amba work safe victoria marka ayaka ku caawin doona oo arrinka muxuaha oo baari doona wixii meesha socda amba wixii ka dhacay marka waxaa loo baahan inaan cid walba ilaaliso community-ga mas-uuliyadda cid walba ay saaran tahay adigay ku saaran tahay anigaba ay saaran tahay marka waxaan doonay waddanku inuu sidaa usii furnaado xaaladeenu aad ba fiican tahay hadda australia male waad ogtihiin sanadkii dhaweed wixii dhacay in waddankii la wada xidhay lacag badan la khasaaray dhaqaalo iyo nafba marka looma baahna sidii hore loo soo noqdo haddaad doonaysa in xaaladdaasi dib lagu soo noqon waa inaad maalinka maanta mas-uuliyadda cilmiga isa saarta oo communitygeena safe ahaado waa garta marka qofka shaqaalaha maxaa calaamadaha uu arki karaa sideebuu ku garan karaa in goobtiisa shaqadu aysan covid safe ahayn sidee lagu ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa matalan inay dadku iska soo galayaan iska soo baxayaan xaaliyan iminka looma baahna ina dadku maask amba inay xidhaan laakiin haddaa xukuumadda tiraabana maask la xidhaa welibana yani meelooyinka qaarkood yani sida warehouseyada amba meelooyinka hiliblayaashaoo kale haddayna dadka siineen amba haddayna yani waa ina dadku kala fogaadaan stationka shaqada waa inu qofku ku jira ugu yaraan lix tallaabo haddayna yani distancekaasayna jirin haddaad matalan adikoo matalan markaa cuntada la cunteynayo oo dadka buuq wada yihiin oo yani dadkii aana la kala soocayn amba la kala nidaaminayn sidii dadkii ciddii soo gelaysa ciddii sii baxaysa arrinkaasoo kale waxa weyaan waxaad garanaysa in yani muxuu ahaa shaqadu inayna la socon nidaamkii marka waad la soo xiriiri karta markiiba muxuu ahaa covid safe amba anagaad nala soo xiriiri karta websitekayaga covid safe workplace dot org marka anaga kaa caawin doona arrinka waa gartay dhowaan waxaa jirtay makhaayad la sheegay inuu ka cunteeyey nin xanuunka laga helay markii la rabay in la baaro dadkii makhaayaddaas yimidna wax diiwaangelina makhaayadii laga waayo q r code aysan lahayn buug dadka magacyadooda lagu qorayo aysan lahayn ganacsiyadii waxaasoo kala sameeya maxay mutaysan karaan ma dembi baa lagu qaada ama la ganaaxa mas-uuliyaddu waxay saaran tahay yani saaxiibulcamalka waana dadka ka dalbada inay isdiiwaan geliyaan oo mas-uuliyad saaran waa employerka employerka ha ha fa isaga waa mas-uuliyad bay saaran tahay inuu dadka weydiiyo inay isqoraan isdiiwaan geliyaan dadkuna waa inay iyakuna mas-uuliyadda isxil saaraan oo iyakuna ay isdiiwaan geliyaan ano xaaliyan victoria waa laga waxa la yidhi ilaa boqolkiiba konton ayaa dadka isdiiwaan gelisa marka arrinkaasi khatar buu nagu yahay hadday xaalado dhacaan waa gartay marka laga baxo arrimaha covid nneteenka hay-adda aada u shaqaysid waxay inta badan ilaalisaa xuquuqda shaqaalaha marka haddii ay jiraan arrimo kale oo qofka shaqaalaha uu ka walaacsan yahay sida mushaarka la siiyo oo kale inaan la siin fasax ama bareegyada uu baahnaa muxuu qofku qaban karaa maxuu samayn karaa waxa waxaan leenahay xafiisyo kale waxaa xafiisyada ka mid ah migrant worker center oo ah xarunta shaqaalaha muhaajiriinta waxay ka caawiyeen dadka muhaajiriinta yani haddaa lacag laga dhacsado haddii matalan waxa dhacday xaalad baalin dhaweed oo dad ka shaqeeyey yani sanadkii dhaweed oo la siiyey job keeper ha job keeperkii dad baa la siiyey oo ka heystay temporary muxuaha visa visa temporarya oo uber ka shaqeyn jiray oo markay lacagtii qaateen sanadkii dhammaadkii dhaweed oo waa qalad baa lagu siiyey lacagtaas bal dib soo celi soddon kun oo doolar dad bay ku dhacday oo ka mid a xataa mid nala shaqeeya shaqaalaha oo lagu yidhi soddon kun oo doolar soo celi adigu uber ahaanood qalad baad ku qaadatay marka dib wuu ashkateeyey maxkamaduu qaaday akhritaankii a t o gii way ka saamaxday way ka cafisay way ka dhaaftay soddonkii kuna doolar iminka xaalado kalaa soo baxay ilaa ilaa dhowr iyo toban qof ayaa noo imid isla xaaladoo kalaa iyakana waxaa lagu yidhi dhowr iyo labaatan waxaas bixi doolar dib u soo celiya lacagta laakiin arrinkan waan ka caawinay oo waa laga dhaafay waa laga- waa laga saamaxay iminka inaan lacagtaa inay bixiyaan fa arrimahaasoo kale haddaad leedahay waad nala soo xidhiiri karta waan kaa caawin karnaa Eh, waxaa qolada laydhaha migrant worker center waxaan ku talin lahaa ummadda soomaaliyeed amba ummaddeena xagan ku nool inayna yacni macluumaadka horta waa in macluumaadka meelaha muhiimka amba yani resourceka ka qaadanaya macluumaadka waa inay noqota macluumaad saxiixa waana tagta website-yada loo baahan yahay xukuumadda amba eh, hay-adda caafimaadka waxyaabahan eh, facebook aad ka maqlisiin amba eh, whatsappka anaa cid- la- so- resourcekeeda amba sourcekeeda la garanayn meeshay ka timid harumaysanina waxaad eh, macluumaadka horta macluumaadka hagaagsan hel kadibna qaraarkaada qaado haddaad doonaysid inaad vaccine waxaa qaadatid haddaad doonaysid macluumaad inaad covid ka heshid waxaad ka qaadataa meelaha resourceka loo baahan yahay oo ah, muxuu ahaa, rasmiga ah
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali